dalkii idinkaa qartibay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wadaasada raadiyaha cadaado oo habeenka soddon kale aad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye adgogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gama safiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liibsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geedka laday kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababsho geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye god curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomay iniyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa xibinimo talada arbaca ay soo geliso taarikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha saddexaad sanada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a faahfaahin dhereeda ayaa ka soo baxaysa qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda muqdisho ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya howlgal ayaa wadaan waan idiin soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyey qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona galmudug garabka cadaado waxay baaqna u direen beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya degmada xeraale ee gobolkan galguduud hadallo ay jeeshanayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa wuxuu baaq u diray beelaha dhowaan ku dagaalama degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe iyo degmada xeraale ee gobolkan galguduud waan idiin soo gudbin doona saaxiibyaal waxyaabaha kale ee caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ururka al-shabaab ayaa waxay weerar ay ku qaadeen degmada buurlooba ee gobolka godo khasaare ayaa jira barnaamijkan ayaan goor idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre maanta wuxuu madaxtooyada soomaaliya kula kulmay safiirka midooda yurub ee soomaaliya waxyaabaha ka wada hadlaan ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ciidamada ammaanka waxay howlgal xoog leh ay ka sameeyeen magaalada muqdisho waxayna ku soo qabteen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab goor ayaan wararka ugu dambeeya barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni maanta wuxuu la kulmay ehlada caasho elyaas aadan oo dhowaan dil iyo kufsi lagu geystay gudaha magaalada gaalkacyo barnaamijkan ayaan kugu soo gudbin doonaa waxyaabaha uu kala hadlay ehlada waa gabadhii lagu dhibaateeyey gudaha magaalada gaalkacyo waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a taliyaha ciidanka booliska dalka jabuuti maanta ayuu soo gaaray magaalada caasimadda muqdisho ujeedka safarkaasi ayaan xog idinka hayaa waan idin soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya waxay dib ula wareegay degmada balcad ee shabeellaha dhexe kadib markii xalay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay gacanta ay ku dhigeen degmadaasi waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal wararka ugu dambeeyey ee xaaladda degmada balcad sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegeysan doontaan xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caaway waxaa ku dhegeysan doontaan heystan
sunbaas anoo qaba iyo baahidii cudur oo waahanan bastisunbaas anoo qaba iyo baahidii cudur oo waahanan bastiye
qodobada waxna ugu soo korra ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray halkana ka tegi doona anigoo xasan axmed maxameda waxaa caawa barnaamijka ii farsaminaya saaxiibka sharmaa ka sulaya waa mar kale iyo xulashada waraysada
warshada sifaynta biyaha durdur durdur durdur durdur durdur allah allah dii halkii haraadkii dadweynuhu qabeen durdur baa ka maydhe dalmarow ma moog tahay allah allah weligaaba ducaalow markuu diiqu dhawaaqaa adna addanantaayoo dadkaad kicisaaye maxaa doorkan wadaa durdurkuse muxuu yahay waayadaan roomada ahayne war waxaan doorkan wadaa waa warshada sifaynta biyaha durdur waa durdur xareedaan dindimayse dhakhtarada dalkeena iyo digtoorada cilmiga ee dunida ugu sarreeya markay aad u darseen dac walbaba ka eegeen diiwaanka ay ku qoreen inay daawo yihiin da'yarta iyo carruurta iyo duqayda iyo cirooliyo doobka iyo barbaartaba ka difaaca cudurrada ay diiwaanka ku qoreen ayaan doorkan wadaaye ugu baaq dadweynaha ha daldarseen idilkood duhur iyo habeen ha cabbeen waa daryeelkii ubadkooda waa difaacay noloshooda warshadaan durdur biyaha ay sifayso alla alla ah waa kuwane bal arag waa kuwane bal arag allah balitus baldhadhabi waa kuwane
alla macaan badanaayey ma malab bay ku dareen oo in dubai laga keenayo dibaddaan moolahayay ma dalkeennaa dhexdiisa ducaalow lagu sameeyaa haa dariskaagay ku taalla inakeen aan ku dulgeeye soo daawo bal siday u samayn inakeen waa tane bal arag bal arag waa tane alla balday oo mid baa ku digsiin midna way ku daboolin midna way sii diraysaaye way isdaba roorhayaane xareeddan didimaysa xaggee bay ka soo deyi ma daruurahay tuuba sudheen ducaalow waan la yaabee
damana waa damanuun warmee waa biyaha dabiiciga oo jeermiskii ka dileenoo dulankii ka sifeeyeen waana daawo socoto qof hadduu daran jiira ama uu damburyooloo dibiroo kici waayo markii uu dabnaha saar uu laba jeerka digsiiyo qalbigaa u degaayo caafimaad buu durdurshaayay ugu yeer dadweynaha ha daldasheen idilkood waa daryeelkii ubadkooda waa difaacii noloshooda duhur iyo habeen ha cabbeene alla allaah biyaha durdur ay sifayso alla maxaan dallaacnayey oo dibad waa laga maarmayoo dayaxaan maraynaaye rag damiir alla siiyey ganacsato dadaashaha u danqaday bulshada oo warshadan dalka keenay biyo dulan ku jiro oo cabaan dadweynuhu durdur baa u dhammaystay dalkeennana iyadaaba ku filan durdur warshada biyaha durdur dalkoo idil iyadaa ku filan warshada sifaynta biyaha durdur ah, durdur durdur durdur aha durdur ah, durdur ugu
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla waayahay kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaa barnaamijkuna waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda muqdisho oo qarax xooggan uu ka dhacay qarax gaari ayaa goordha wuxuu ka dhacaa faafka hore ee xarunta dambe baarista ee c i d da ee magaalada caasimadda muqdisho gaari lagu wuxuu waxyaaba qarxa ayaa halkaasi ku qarxay sida warbaahinta raadiyaha cidaad ay u xaqiijiyeen dad kusugan goobta waxaa ka dhaceen gaari qarxay ayaa waxaa watay shaqsi loo magacaabo dahar xasan xuseen oo ka tirsan wasiirada maamulka galmudug ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya howlgallo ayay ka wadaan meelaha ku dhow dhow xarunta dambabaaristii c d da ee dowladda federaalk soomaaliya wixii warar kusoo kordha dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan wararkeena iyo barnaamijyada doonba soo socda haddii kusoo kordhaan sidoo kale waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkan inta aan ku jirno habeen wanaagsan ayaan idinka leenaa raadiyo hadaado ayaad degeysanaysaan markaana galmudug madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada cabadwaaq ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka deegaanka xiraale ee gobolkani galguduud wuxuu beelaha walaalaha ee dagaalamaya ku baaqay in dagaalka joojiyaan islamarkaana ay qaataan dadaalada ay wadaan mas-uuliyiinta galmudug oo colaadda lagu soo afjarayo madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ugu baaqay inay soo farageliso xaaladda deegaanka xiraale oo u baahan in awood ciidan si dagaalkaasi loo joojiyo
Eh, runtii waxaan maanta aan shirkan jaraa'id u qabanay in aan tacsi u dirno eh, dadkii walaalaha oo runtii shalay ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay eh, degmada xeraale oo ka tirsan maaragtay eh, gobol galguduud gaar ahaan deegaanada galmudug Eh, sida aad la socotaan deegaanka xeraale waa deegaan maaragtay ku yaalla waqooyiga galguduud oo galmudug ka tirsan En, waxaa dagaal ka dhacay sanadkii laba kun toban iyo toddobadii ayadoo maarag dad badan oo ilaa soddon iyo dhowr qof ay ku dhinteen dagaalkaas runtii ayaa shalay soo noqday waa nasiib darro sanadka laba kun toban iyo sagaalka in dalkii soomaaliyeed iyo ummaddii soomaaliyeed uu dagaal ku soo noqdo dagaalkaas oo caddahay ama la ogyahay inuusan ahayn dagaal dagaalada ka dhaca deegaanada oo inta badan soo noqnoqda oo ah dagaalada ama dadka reer baadiyaha ah isku dagaalaan een, xoolaha iyo biyaha iyo cawska iyo uusan ahayn uu yahay dagaal siyaasadaysan oo runtii siyaasad ku dhex jirto kaas oo la ogyahay dadka horinaya ama dadka wada laakiin waxaan leenahay eh, dadka reer galmudug runtii uma baahna dagaal iyo dhibaato dan walba oo ummad muslina oo la laayo ama ummad laysku dilo ama laysku diro oo dhiigooda la daadiyana qof guul ku gaaraya qof faa'iido ku gaaraya ma laha marka runtii waxaan ku baaqaynaa si shuruud la-aana in dagaalka loo joojiyo mar kalena uusan soo noqon haddii la yidhahdo waxaan dadka walaalaha oo deegaanka degan u sheegaynaa in eh, runtii ay nasiib darro tahay in maanta caruurtii walaalaha ahayd dadkii walaalaha ahaa oo shalay wada noolaa oo shalay wada socday maanta laisku soo celiyo oo mar kale dagaallo laisugu soo habeeyo oo maaragtay muxuu ahaa iyadoo dano kale laga leeyahay dhibaato iyo xasilooni darro laga abuuro deegaanada galmudug runtii haddaana madaxda galmudug arrintaa waxaan ku baaqaynaa si deg dega in loo joojiyo emergency ah mar dambena aysan soo noqon nasiib darrona ay tahay waxaan rabaa inaan halkan eh, uga mahad celiyo eh, runtii odayaasha eh, reer cadaado oo arintaas hadda ka hor ka dhiidhiyey oo dadkaas maaragtay wax u kala qaaday eh, runtii kuna howlanaa waxaan rajeynayaa intii dhimanayd in la dhama- aan dhama- la dhammaystiri doono eh, haddii ilaa yidhaahdo arrintaasna inay ka- ku dhiiradaan oo meeshaas ay ka wadaan waxaan baaq u dirayaa odayaasha degan magaalooyinka caabudaha iyo balanballe oo runtii ugaaska ugu horeeyo oon leeyahay maaragtay waxaa ku qasban tihiin inaad dadka walaalaha kala dhex gashaan aa arrintaas wax ka qabataan oo maaragtay doorkiina aa ka ciyaartaan meeshaas aana muujisaan walaaltinimada iyo ehelnimada dadka idin kala dhexayso waxaan kaloo baaq u dirayaa ugaaska dhuusamareeb iyo guraceel iyo odayaashiisa Eh, runtii waa la hadalnay waana la xiriirnay shalay toole Eh, waana u sheegnay runtii dhibka iyo waxa meesha ka dhacay arrinta meesha marayso Eh, waxaan rajeyneynaa inay nagala qayb qaadan doonto duruufaha jira awgeed sidii ciidamo loo kala dhex dhigi lahaa dadkaas oo u baahan in ciidan la kala dhex dhigo deegaanadaas Eh, runtii oo ciidamada eh, militariga iyo kuwa nabisugidda iyo kuwa booliska iyo dhammaan deegaanada galmudug oo ciidamada ka shaqeeya oo dhan loo kala dhexdhigi lahaa deegaankaasna uu mar dambe uga soo noqon lahaan colaadaas dadka walaalahana maaragtay loo kala dhexgeli lahaa waxa ku kala maqanna loo kala qaadi lahaa dib u heshiisiin dhaban loo sameyn lahaa waxaan rajeyneynaa inay arrintan naga- nagala qayb qaataan haddaana annaga galmudug Eh, runtii waxaan diyaar u nahay inaan dadkan kala dhex galno waana kala dhex gelaynaa waajibaadkana saaran iyo shaqooyinka aan leenahayna waaye Eh, waxaan qaban doonaa inaan dadka kala dhex galno si nabadana maaragtay arrintooda kusoo dabaalno waxaan rajeyneynaa labada dhinacba in ay u hoggaansamaan awaamiirta iyo hadallada iyo baaqyada ummadda soomaaliyeed iyo dadka kaleba kasoo dhexbaxaya runtii beesha caalamkana waxaa u sheegaynaa dagaalkaa shalay toole inay ku qaxeen caruur badan inay dad dumar badan ku qaxeen inay dadkii ay daadsan yihiin maaragtay duurarkao dhan waxaan ka codsanaynaa inay usoo gurmidaan dadkaas oo runtii wax la soo gaaraan dhammaan hay-adaha ka shaqeeya waqooyi galguduud oo dhan ama galmudug oo dhan eh, maaragtay runtii eh, waxaan leenahay in arrintaas lagu dhiirado oo wax laga qabto oo dadka wax loo qabto waay runtii saa la socotaan dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho Eh, wax macnaa uu leeyahayna ma jirto runtii han iyo damac iyo qof ku gaarayana male dagaalkaasna waxyaabo badana ku dhex jiro oo xambaarsan yahay iyo afkaar badan oo kala duwan afkaarahaas oo dhan in dadka shacabka laga dhex saaro ayaan codsanaynaa oo rajeyneynaa waxaan rajeynayaa in dagaalkaas suu shalay u istaagay uu u istaagnaan doono dib dambana u soo noqon inta aan sheegay oo qusayso ama odayaasha deegaanka ama dadka deegaanka ha noqdeen ama dowladda galmudug ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqoto ayagana qado walba doorka ay ku leedahay iyo xalka ay ku leedahay inay ka qaadan doonto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi oo ku sugan magaalada cabadiwaaq ee qooye gobolka galguduud oo baaq u diraya beelaha walaalaha ah ee dhowaan ku dagaalamay deegaanka xeraale ee gobolkan galguduud ayuu kaasi ahaa habeen wanaagsan ayaan idin leenahay weli waxaan ku jirnaa wararka baaqe gudoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xasan cawale qeybdiid ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo jeedo dagaalka ka soo cusboonaaday gobolada cadaale waa shabeellaha dhexe iyo degmada xeraale ee gobolkani galguduud shir saxaafadu maanta ku qabtay magaalada caasimadda ah muqdisho iyo ku sheegay in madaxda galmudug iyo hirshabelle looga fadhiyo inay muujiyaan mas-uuliyadda islamarkaana dadaal ay ku bixi joojinta dagaalkaasi senator cabdi xasan cawale qeybdid waxau xusay in maanta dadka soomaaliyeed ay qabaan dhibaatooyin kala duwan islamarkaana ay nasiib darro ay tahay in dagaalbaadiye ay ka socdaan hirshabelle iyo galmudug
waxaan rabaa meeshaan inaan uga jeediyo baaq een, muxuu ahayday dagaalada ee ka soo cusboonaaday ee, meelo ka mida gobollada een, muxuu ahaa ee, galgaduud oo ka mida ee, galmudug maamulka dowlad goboleedka galmudug iyo ee, eriyadan cadaale iyo tuulooyinka u dhow oo iyagana maalmahan uu ka socdo dagaallo ee meelahaas ee hirshabelle deegaankan ay maaragtay eh, hoos tago meelahaas oo ahaa meelo nabdoon waxaa aada iyo aada runtii wax laga tiraanyooda ah wax laga xumaada ah wax laga naxa ah Ee, wax arrin laga walwala ah dagaalada ka soo cusboonaada meeshaas ay isku dilahayaan da- dad walaal ah oo maaragtay isku muxuu ahaa deegaan iyo daaq iyo dhalasho intaba ay ka dhaxayso inay dhiiggooda ku daata meeshaas Ee, gaar ahaan meelaha eh, sida gaarka ah, een, xeraale meesha la yidhaahdo Een, waxaan maqlaynaa inuu ka dhacay eh, dagaal runtii eh, muddo laba maalmood ka socdo dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo hub aada iyo aada u- u baaxad weyn halkaasna dad badani ay dhimasho iyo dhaawac iyo barakac intaba uu ka soo gaaray sidaas sidaa si lamidana in dhinacan eh, kale hadda aan ka hadlayo eryadan degmada cadale ee sidoo kale in arrimahaasina iyaguna ay ka dhaceen waxaan qabaa arrintaasi waa nasiib daro aaday nasiib daro u tahay aad iyo aaday waxay tahay wax ka fog eh, de- deganaanshaha eh, walaalnimada muslimnimada eh, intaba maaragtay eh, dagaaladaasi wax ka fog weeye loo- waxaan qabaa looma baahnayn eh, wax loo qabay eh, arrimahaas in dagaal meeshaa ka dhaco meelo nabdoon bay ahaayeen waxaan ugu baaqayaa eh, dadka waxgaradka culummada iyo odayaasha eh, dhaqanka iyo wax- dadka kaloo bulshada kaloo soomaaliyeed ee deegaamadaas eh, xaraale iyo me- dhinacan cadala intaba ku sugan in arintaa dagaalkaas la joojiyo ayadoo lagu yani shuruud la-aan in la joojiyo
cabdi xasan caaqule qaybdiid gudoomiyaha guddiga labada aqal ee dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya ayuu kaasoo baaq u dirayay dadka walaalaha ee ku dagaalamaya maamulada hirshabeelle iyo galmudug si gaar ah deegaanada xiraale iyo degmada cadale degan hoostel ee buusaar oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe habeen wanaagsan eedalaan raad iyo hadaado ayaa dhegeysanaysan golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa baaq noocaasa u jeesha dadka walaalaha ee ku dagaalamaya gobolada dalka soomaaliyeed
Eh, بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan tacsi u diraynaa dadka soomaaliyeed ee ku geeriyooday dagaalada muxuu ahaa ka soo cusboonaaday een, muxuu ahaa meelo ka mid a hirshabeelle iyo galmudug taasoo run ahaantii golaha abwaanada soomaaliyeed oo mar walba isku howla nabadaynta ummadda soomaaliyeed ay si aad iyo aad iyo aada uga xun yihiin run ahaantii Een, waxaan leenahay intii ku dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantana ilaahay ha u booga dhayo inta aan weli wax ku noqonna allaha kala badbaadiyo Een, golaha abwaanadu waa ka xun yahay in dalkan mar walba dhibaato iyo muxuu ahay qalalaasa uu ka jiro run ahaantii shacabka soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay ka bi- ilbixi doonaan dhibaatooyinka la xidhiira colaadaha dadkan waxaa dhib ugu filan reer guuraannimada ay xoolaha ka daba guurayaan oo aysan xoolo dhaqatada ahayn waxaa dhib ugu filan muxuu ahaa meelaha gobol biyola'aanta ka jirta waxaa dhib ugu filan abaaraha iska yimaada waxaa dhib ugu filan caafimaad darrada muxuu ahaaye aan meel walba dhakhaatiirtu u taagnayn Een, in ay loogu sii daro colaado la abuurayna waa dhibaato run ahaantii waxaan ka codsanaynaa dadka waxgaradka ee jooga muxuu ahaa hirshabeelle iyo galmudug inay arrimahaas dhex galaan inay arrimaha joojiyaan in laga hortago colaadaha in laga hortago dhibaatooyinka muxuu ahaa dadka iska horkeenaya aad iyo aad baan uga xunnahay run ahaantii in mar walba ay soo noqnoqdaan muxuu ahaa waxyaaba la xidhiira isdil sokeeye aad iyo aadaan uga xunnahay bahda saxaafaddana waxaan ka codsanaynaa inay arrimahaas door libaax le ka qaadato sidii shacabka soomaaliyeed lagu nabadayn lahaa Een, xal waara ilaahay baa keeni kara Een, bini aadan ma keeni karo xal waara ilaahay baan muxuu ahaa ka baryaynaa in xal waara muxuu ahay arrimahaas uu ka keeno waxaanse isleennahay haddii daacadnimo loo galo arrintaas xal waara ka imaan kara haddii daacadnimo iyo muxuu ahaa si cadaalada lagu dhexdhexaadiyo xal waara ka imaan kara haddii muxuu ahaa isxukunka iyo garnaqsiga loo cuskado shareecada islaamka hal waaraa ka imaan karaa marka hal waara wuu ka imaanayaa haddii dad u daacaduhu arrimaha ay dhex galaan waa mahadsantihiin
horta marka ugu horraysa waxaan leenahay dadka dagaalamayow war ilaahay ka baqa horta marka ugu horraysa waxaa kaloo leeyahay haddana dadka dagaallada gadaal ka riixayow ilaahay ka baqa ama beled jooga ama baadiye jooge Ee, soomaalidu way dagaalami jirtay dagaal weligiisuu dhici jiray laakiin dagaalladan iyo dagaalladii hore waxay ku kala duwan yihiin dagaalkii horena biyo meel biyoleh iyo meel meel baadle biyoleh ayaa laysku dili jiray oo la kala riixan jiray Le- xalkuna wax fudud buu ahaan jiray oo markay odayaal isu yimaadaan xal baa laga gaari jiray maxaa yeelay wax kale oo gadaal ka soo riixayaa ma jirin laakiin midkaan hadda socdaa ma aha mid biyo iyo baad lagu kala riixanaya ma aha waa mid siyaasadu ka dambayso siyaasiyiin baa ka dambaysa da- dagaalka gadaal ka riixaya waxaan leenahay war ilaahay ka baqaan leenahay dadka gadaal ka riixayo waxaan leenahay ilaahay ha laga baqo waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo dhiigga daadanaya ha la joojiyo haddii qabiil loo dagaalamo ka dhintay iyo midka dilay labaduba waa ahlu naar sidaasay culimmadu noo sheegeen haddaba qof walbow adduunkaaga iyo aakhiradaada u turo baaqa aan jeedinaynaa waxa weeye in dagaalladaa la joojiyo ilaahay laga baqo dadka gadaal ka riixayaana ay ka waantoobaan waxaana leenahay ilaahayow dabkaa ololaya naga bakti eegeen abwaanadii hore waxaan leenahay dagaaladaas ha la joojiye intay dhimatana allah u naxariisto inta dhaawacana allah ha caafiyo ha la joojiyo baan leenahay marka doogga laga baxo jilaalka loo dego oo dawda xoolaha darka iyo fuusta loo dhigo danta biyuhu keenaan daqarka iyo darbaaxada dubaaqada iyo geerida in aftahanku kala diro dahab baaba noqon leed waxse loogu dawgalay irmaaneeyo doqonoo garashada damiin oo mawdka iska daayaye haddana madaxu deebiya laba deeran kala celin dabka hore baktiyaha qaar diidan baa jira oo loogu dawgalay war dadkii eelka u ahayn dadka kala celiyeen dadkaa kala celiyeen madaxdii dhaqanka iyo culimmadii ha ka kaceen meesha ilaahina laga baqo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wa
golaha haweenada soomaaliyeed ayay kuwaasi ahaayeen oo baaq u diraya dadka walaalaha ee dagaalamaya raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan barnaamijka xulasashada wareysadana waad la socotaa saaxiibyaal
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wa- waayahay kulan wacan wanaagsan inaad ilanaha raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan kusii saqaynaa markaana puntland madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdullahi diine ayaa maanta xaafiiskiisa ku qaabilay ehlada caasho eliyaas aadan oo dhowaan kus iyo dil lagu geystay gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug eelada caasho aliyaas aadan ayaa waxaa hormood ka ahaa aliyaas aadan qarjab oo ah caasho aabaheed waxaana madaxweynaha kulankaas uu ku helinayay wasiir dowlaha madaxtooyada iyo wasiirka dastuurka saalax xabiib jaamac agaasimaha guud ee madaxtooyada puntland maxamed cabdilatiif yuusuf la taliyaha madaxweynaha arrimaha sharciga xasan yuusuf nuur iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan madaxtooyada puntland iyo garowe madaxweynaha puntland ayaa horeyn si degdeg ah uga falceliyey tacdida foosha xuma ee caasho aliyaas aadan lagu geystay gudaha magaalada gaalkacyo wuxuuna cadeeyey madaxweynuhu in sharciga la horgeynayo dadkii falkaasi geystay wuxuu naxariista loo adeegsanayaa aanay jiri doonin islamarkaana kiisaskooda lagu dhammayn doono si deg deg ah
بسم الله الرحمن الرحيم مركو ورئيس waxaan tacsi runtii tiiraayeen horena aan ugu diray haddana ku celinaya maadaama iliyaas uu aan wada joogno in ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo gabadhaa saqiirta ah ee runtii gardarrada iyo gefka foosha xun loogu geystay waxaana aada uga xumahay runtii arrintaasoo kale inay meel uun ka dhacdo adduunka ah soomaaliyana inay kasii dhacday iyo puntland aad baan uga sii xumahay waxaan rajaynayaa insha allah iyadoo laamaha amniguna ay hadda ku hayaan baaritaan in si dhaqso ah dadkii eedaysanayaasha ahaa ee dilka foosha xun geystay loo soo cadaaladda loo horkeeni doono waxa ay mudan yihiinna la marin doono iyadoo aan wax dib u dhaca uusan jiri doonin haddii ilaahayno waxaan runtii ehelada iyo qaraabada iyo asxaabtii iyo dadka puntland oo dhan iyo dhammaan intii ka danqatayba aan la wadaagaya tacsidaas tiiraayada leh waxaana rajaynayaa inay cashar u noqoto caasho gabdhaha da-deeda ah ee dhibaatooyinka meel kasta loogu geysanayo dadka reer puntland waxaan ugu baaqayaa maanta in ay u wada kacaan sidii sharaftooda u ilaashan lahaayeen in gabdhaha aan dhalnay ee yaryarka ah ee dhibaatooyinkaasi kuwa lamida loo geysto mid yar iyo mid weynba runtii waxay nugu taha ceeb waana dhaqan ummaddan lahaan jirin oo runtii u baahan in meeshu ka soo galay iyo sidii loo ciribtir lahaa la iska kaashado dowlad ahaan iyo shacab ahaanba inta aan joogo xafiiska waxaan ballan qaadaya si hagar la-aana inaan ugala shaqayn doono cid walbo arrimahaas inay wax ka qabato wax ka qabata annaguna inoo noqon doonto arrintaas runtii arrin wax badan ku kordhisa howlihii badnaa ay hore u socday waanan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo inay ku quus qaadan doonaan kuwa isku daya intay faldambiyeedya sameeyaan inay bulshada ku dhex noolaadaan ballan bay naga tahay dadka noocaas u geysta inaysan un bulshada dhexdeeda ay ku dhex noolaan ee in laga qabtay u baahan yihiin waxaana rajaynayaa wixii qofna dhulkama dhalina dad baa dhale dadkii dhalina ay gacan ka geystaan si ummadda badan uga qaban lahayn maxaa yeelay ninka gabadha yartaas foorxumeeyey miduu la dhashay iyo mid kalena dayn maayo waa qof runtii xun oo bulshada ku dhex xun oo uu loo baahan yahay in laga dhex qabto waana rajaynaynaa insha allah cadaaladdu inay soo qaban doonto waajibkiisana bulshadu ay arki doonto haddii ilahaydna haddaad uga mahad celinayaa booqashadan maanta ilyaas iyo eheladii gabadha runtiina tacsidaas inaan maanta halka marlabaad ku celiyo aad baan runtii ay munaasab iigu tahay waana arrin waajib ah waxayna muujinaysaa sida aan ugu heelanay arrintaas in wax laga qabto waana mahadsantihin
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayuu kaasi ahaa dhinaca kale liyaas aadan qarjab oo ah caasho aabaheed ayaa sheegay in si wanaagsan uu madaxweynaha puntland u qaabila islamarkaana uu madaxweynuhu ballan qaaday in sharci la marin doono dambiilayaasha falkaas arxandarada ahaa geystay iyagu si lagu cirabtara ama ugu cimri qaataan dad kale ee jecel dhibaato inay ka geystaan gudaha magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan deegaanada maamulka puntland
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaana la kulnay madaxweynihiyaan la kulnay puntland arrimihiida waxaanu ka hadalnay caashadiidaas waana naga qaabilay waana na ogolaaday inaan wax damba dhicinno ummadda soomaaliyeed waa u sheegeynaa oo arrintaas ay dhammaan doonto asalaamu calaykum waraxmat
maanta waxaan joognaa oo u nimid madaxweynaha waana qaabilay si sharaf iyo qiimo leh annagoo ka hadlaynaa dhibaatadii caasha loo geystay ee ka dhacday magaalada gaalkacyo arrintaas oo xashnimo ahayd waana naga qalciyey dhanka annagu aan ka qabnay madaxweynuhu wuxuu go-aan nooga qaaday inuu arintaasi dowladda ay gacanta ku hayso aana dhammaystirayso cadaaladana dadkaa la horkeeniyo waana raali baanu ku noqonay waxaana ummadda soomaaliyeed u sheegayaa waxa lamid ah noocaasa inaan hoosta la gashan dadka noocaasa oo dhibaatada ummadda ku wada oo aan badbaadinayn gabdhaha yararka iskuulaadka aagga marka waxaan rajaynayaa arrintaas ummadda soomaaliya inay qaadato kii dhib keena oo ilmaha kufsada in walaalkiis iyo walaalkiis isoo dhigaan
ehlada caasho ilyaas aadan oo dhowaan kufsi iyo dil lagu geystay gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka midog ayuu kuwaas ahayn oo maanta ay madaxtooyada puntland ee gorowa kula kulmay madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdulaahi din raadiyo hadaado ayaa degeysanaysaan qeybihi dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarna saaxiibiyaa
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qardibay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan
waayahay kulan wacan wanaagsan aad leena raadiyo hadaadooga aad degeysanaysaan qeybii dhexe barnaamijka ayaa intaa soo gaaray magaalada caasimadda muqdisho ayaa maanta waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booska dalka jabuuti kornel cabdulaahi cabdi oo iyadana halkaas si weyn loogu soo dhaweeyey wafdiga taliyaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ku soo dhaweeyey taliyaha ciidanka booska soomaaliya jenaraal bashiir cabdi oo la yaqaana ameeriko agaasimaha guud hayadda socdaalka iyo jinsiyadaha maxamed abadan koofi saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada dowladda ee federaalka ah soomaaliya jenaraal bashiir cabdi maxamed ameeriko oo ah taliyaha ciidanka booska soomaaliyeed ayaa wuxuu sheegay in ciidamada lagu tababaro wadamada dariska ah ay ugu tayo badan yihiin kuwa lagu soo tababaro wadanka jabuuti
اوكي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وما بعد waxaa sharaf noo ah bogaadin noo ah maanta inaynu soo booqdo naga ajiibo martiqaadkeenna taliyaha ciidanka booliiska jabuuti taliyaha ciidanka booliiska jabuuti oo soo tababaray tiro ka badan laba kun iyo lix boqol oo ciidanka booliiska ah oo qaar ka mida uu maanta kula kulmay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed xasuusiyey dardaarankiisii waxaa farxad kale noo ah markaan ka soo gudubyo aqoon iswadaarsigii iyo xogtaan iswadaarsan markaan ka soo gudbo cab- taliyaha ciidanka booliiska jabuuti cabdullahi cabdi faarax inuu fursad u helo inuu la sheekaysto ama la wadaago ciidanka booliiska soomaaliya saraakiishii ugu sarraysay shirkii maanta meesha ka dhacay intaa ka bacdi waxaanu leenahay ciidanka uu soo tababaray cabdullaahi waa ciidanka maanta lafdhabarku ah ciidanka booliiska wa xarun aanay ka shaqayn iyo meel muhiim aanay taagan inaan la arkin weliba aan ahayn xamar oo keliya laakiin gobollada dalka soomaaliyeed oo dhan in gobol walba maanta aan hubo inuu joogo nin booliisa oo ciidanka booliis ka tirsan oo ku soo tababartay jabuuti waxaanu leenahay mahad gaaraan u celinaynaa madaxweynaha jabuuti mudan ismaaciil cumar geelle cabdullaahina waxaanu leenahay anuu ku hadlaya magaca ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeyaasha iyo saraakiisha iyo dableyd iyo xaasaskoodaba dhammaanteen waxaan leenahay cabdulaahi waa mahadsan tahay walaal jira Een, waxaa xaqiiqa ah marka toban dufcadood hore uga soo baxday bisha abrilna waxaa bixi doontaa dufcaddii koo iyo tobnaad oo dufcad walbaa ka koobanta ugu yaraan laba boqol iyo lixdan qof lambaraa yareen wa oo isugu jira takhasisyo kala duwan ama c i d da ha noqoto ama dembibaara ha noqoto ama surveillance ha noqoto ama ha noqoto basic training intaasuna jabuuti ku soo qaataan ciidanka booliiskana wuxuu ka faa'iiday kama duwana adigoo dalkaaga hooyo tababar ku qaadanayo jabuuti waa dalkeenna hooyo kale wa ciidankeena inaanu diiqoon in uu joogo dhulkiisi waxba aanay ka duwanayn oo ay ka faa'iido badnaatay dadkaan u dirayno uganda iyo nairobi iyo dalal kaleto ajaanibka ah Een, dal walaalahooda ay tagaan ku soo tababartaan aanay ku qaloonin waxay tahay farxad weyn iyo nasiib ilaahayna siiyey aad baan idinkugu mahad celinayaa saxaafaddana u mahad celinaya cabdullaahi mar labaad waxaan ku leeyahay mar saddexaadba aanu magac ciidanka booliiska ku hadlaaya waa mahadsantahay bashiir cabdi maxamed ameeriko taliyaha ciidanka gobolka soomaaliyeed ayuu kaasi how maantay garoonka diyaaradaha daacadda ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey taliyaha ciidanka booliiska ee waddanka jabuuti taliyaha ciidanka booliiska ee waddanka jabuuti oo hadalka uga dabamarayay taliska ciidanka soomaaliya waxa uu madaxda dowladda federaalka soomaaliya uga mahadceliyey sida wanaagsan ee loo soo dhoweeyey isagoo inta uu ku sugan yahay magaalada muqdisho kulamo la qaadan doono saraakiisha sare ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya
inaan saraakiisha waaweyn ee maamulka taliska booliska soomaaliyeed aan halkan kula kulmi karno maanta Ah, iyadoon halkan kula kulmo dhallinyaro badan oo ka soo baxday jabuuti oon wada joogi jirnay nagaadh Ah, ka- ugu yaray saddex bood aan wada fadhinay galo walba iyo habeen walba nagaadh inaan halkan iyakoo shaqaynaya aan la kulmo iyadoona farxad ziyaada ii tahay wuu ku mahadsan yahay madaxweynaha jabuuti isaga de siyaasaddiisa ayaa keentay in maanta waalaha ayaan ku garbuusan karno ku gargaari karno ugu fidin karno bay karaankayaa Eh, hadday tababar noqoto oo hadday noqoto khibradda waana laga- waana laga marmaan inaan inaan hadda jeer gacmaha siyaasanno si aan usii wada jiri karno meelna u gaari karno Eh, garaway gaashaan baan isku nahay dadaan ilaahay wada dhaliyay oon kala maarmayna waan isku nahay Eh, insha allah dee eh, intaa in ka badan baan wada qabsan doonaa Eh, hadday haddii aan maanta taliska aan soo boqday boqoshadu waa isa noqon mayse haddii tole boqoshooyin badan oo isdabajooga ayaa di- jiri doona aniga saraakiishadu halkaan ku nimaadno oo wixii jira aan isku wadaagsan karno eh, sheekooyin badanna ku wada wadaagi karno sidaan wax u wada qabsan lahayn iyo sidaan eh, horumar u gaari lahayn waana mahadsantihin
taliyaha ciidanka booliska ee waddanka jabuuti ayuu kaasi ahaa oo maanta safar ku soo gaaray magaalada caasimadda ee muqdisho habeen wanaagsan raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal qeybaha dambe ee barnaamijkan aan kusii saqayna
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilaya dalkiidi waayahay habeen wanaagsan eedalana raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan Degm- deegaanka leelaa buur dhoobo oo u dhow degmada ceelwaaq ee gobolka godo ayaa waxaa la sheegay habeenkii xal ahaa in weerar ay ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab la sheegay in halkaasi uu khasaare aynu ka dhashay guddoon ku-xigeenka labaad ee dhinaca maaliyadda ee deegaanka buur dhoobo nuux xuseen daawuud ayaa raadiyaha cadaado caawiya arrimahaas uga warramay
alxamdulilah eh, buurdhooda xaaladeeda guud haddaan kuu dulmada waa nabadgelyadeeda boqolkii boqol waay Eh, alxamdulilah Eh, hower nimanka nabadiidka meelaha yani shacabkay degan yihiin yani habada ay kasoo ridaan meel buurdhoob yani nabaha ka reebay jiraan oo shacabka lagu dhibaataynayo marka kulle waa ogsan tahay eh, waxaa laga waxaa lagu jiraa bishii maarso oo xilliga qoraxaadka ama si loo yaqaano jiilaalka Eh, inay biyaha webiga ay yaraadaan oo ama ay dhacaan yani oo weer abaarihii iyo macnaha awiska yaraa oo macnaha oo roobabka hadda lasoo dhaafay ay deen oo ay qallaleen oo waliba hawa u tarayn marka alxamdulilah guud ahaan xaalada buurdhuba waa boqolkii boqol ayaan leeyahay inkastoo ay abaarahaas iyo arrimahaas ay jiraan gudoomiye eh, arrimahan abaaraha waa usoo laabanan waxaad ka dhawaajisay in al-shabaab ay weerar gaadmaha kusoo qaadeen buurdhuuba iyo deegaano hoostaga marka bal adiga meeshaas sharaxaad ka bixinaya weerarka uu siduu u dhaca
ها نيو ميل 10 كيلومتر وجرتو يعني دقين يعني حافظة الشعب أي دقين هوور يعني هدي دتك الشعب كه waxay taageersiin dowladda Eh, ayagoo dareemaya yani dadkaas in dowladda ay taageersiin yani xaafadaha meel ka mid a intay imaadeen baa xabad ay kusoo fureen wax hadda yani ciidamada hadda meeshaas joogin maleh ka bacda ciidamada waxay ku warhereen in yani meeshaas nimanka adoogbaha ay ayagoo yani oo macnaha ay imaadeen yani dadkaasna ay dhibaateen raben ay ogaadeen waa laga bahay marka ilaa i- subaxan baa lasii jisinaa ilaa i meel eh, soddon kilomitr jir baa loogu soo noqday had lasii aarsanahay waan goorma marka wax dhacayaan guddoomiye xigeen ilaa isla hadina madaxweyne ma
waan gartay marka eh, buurdhuubo meesha wax ka dhaceen jaaday ka xigtaa
Eh, meelaha meelaha de waxaa ku dhaceen nimankaas imaadeen waxaa waaye toban kilomitr toban kilomitr bay u jirtaa eh, dhanka macnaha waqooyi Eh, marka meel la yidhaahdo waa yani rushii meel la yidhaahdo waa meeshay soo weerareen waan gartay meeshan marka al-shabaab ay soo weerarayaan markii hore ayaa ku sugnaa
Eh, marka hore eh, waxaa waxaa waxaa mar walba roonta ku tago ama ama meelaha sabiiliga ciidamadayn ee dadka taaganaa jooga markay adowga imaaday iyo aagaas ay soo sheegaan marka ilaahay amarkiisa waxaa weeye meel cidlaa bay soo weereen dadkii habaday ay kusoo fureen yacni eh, dadkii shacabkii habado kusoo fureen kabacdina jibaaf eh, macnaha eh, shacabka macnaha ah, naloo soo sheegay yani in nimanka meesha imaadeen waa laga bahay ada ilaa subaxan baa lasii eersanaya yani wax hadda oo bartilmaameed oo hadda meesha ciidan ku sugnaa ma jirta waxay wax badaynaan un shacabka cid wax ku noqotay ogaantaada miyaa jira weerarkaas
maya waxa yani neef arigi wax saasa in yani habadii gaarto waa naloo sheegi xaafadii ay soo habadeen dadkii ilan reermiyay iska ahaayeen laakiin ma jirto yani qof oo bin aadin ah meeshaas ama dhaawacda meesha wax kusoo gaari maya waan gartay marka een, maamulkiina iyo ciidamadii dowladda ku sugnaa buurdhuuba kadib weerarka maxay samayseen
maya eh, nimankan kulle naflaari waa isaad ogsan tahay basa shacabku waa badaynaan yani eh, meel habeenkii la maray ama laba maalin ka hore idanka roonto ka tagan ama ay ku jiraan awgedeed ayagoo information haysano yani eh, wax u waramaya in kasoo jiraan ciidamada dowladda laga shaqeyna Eh, marka oo hadda macnaha eh, difaac baa lagu macnaha eh, weerar baa yani lagu qaaday markii arrintooda la maqlay waan gartay al-shabaab waxaa leedahay weerar bay soo qaadeen soo taasi ma caddaynayso in weli een, degmada iyo gobolka ay awood ku leeyihiin
yaa boywaal al-shabaab waxaad sheegaysaa inay weerar soo qaadeen guddoomiye xigeen soo ma caddaynayso intaas ee, weli gobolka awood ku leeyihiin iyo degmada
Eh, way ogsan tahay nimankaas aflaari waay gobolka way joogaan dhaqaaq bay kaleeyiin meesha duururkay joogaan Eh, waxyaalo fara badan ay yani dadka shacabka ay um, ay u nugulyihin bay u geysanayaan baa jira marka gobolka le- eh, al-shabaab ma joogo lama dhihi karo laakiin awood oo hadda booro lagu sheegayna ma leh Eh, ha- balse hasi noqotay waxay joogaan meelaha miyiga ah meelaha fogfog bay joogaan meelaha yani ciidamadu ku dhow yihiin ama ama yani shacabka ay joogaan yani Eh, ama xoolay ka qaateen ama dadkii dhibaataynayaan waxa noocaas waay fikirka fikirkooda markii lagu hor imaadeen yacni shacabkayba la dagaalamaysa aad ku taqaana
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee dhinaca maaliyadda ee degmada buurdhuubo ee gobolka gado nuux xuseen daawud oo raad iyo hadaado uga warrameeyey dagaalmayaasha al-shabaab oo habeenkii xal ah weerar ku qaaday ayuu kaasi habeen wanaagsan ayaan leenahay raad iyo hadaado ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal qiibihii ugu dambeeyey barnaamijkana waxaan ku sii saqaynaa markaan muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyro oo uu helinayaan wasiirka arrimaha dibadda iyo qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha axmed ciise cawad iyo jamaal maxamed xasan ayaa maanta kulan la qaata safiirada muqdisho u fadhiya dalalka xubnaha ka ah midooda yurub ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyro iyo safiirada ayaa ka wada hadlay joogteynta taageerada midooda yurub ee soomaaliya waxaana kulanka sidoo kale safiirada lagu bogaadiyo horumarka ay ku tallaabsatay dowladda federaalk soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka axmed ciise cawad ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankaasi markuu soo dhamaaday kadib
Eh, ra-iisul wasaaruhu maanta wuxuu la kulmay eh, labiyo toban ambasador oo ka socda dalalka yurub iyo eh, xiriiryaha gobolka geeska africa ee eu-da oo u qaabilsan iyo eh, safiirka ku-meel gaarka ah ama ku-meel gaarka eh, kusimaha safiirka yurub ee soomaaliya marka afar iyo toban ayay ahaayeen ra-iisul wasaarahana waxaa la socday eh, qeyb wasiiradiisa ka mid ah iyo eh, maxaa la yihahdaa eh, iyo saraakiisha kale ee dowladda marka eh, waxay ahayd eh, kulan muhiim ah Eh, dalalkaasi waxay eh, ka hadleen waxyaabaha ay jeclaan lahaayeen soomaaliya inay ku arkaan waxay qireen horumar badan oo dhan kasta laga gaaray ra-iisul wasaaruhuna wuxuu uga warramay eh, hawsha ay dowladdu ka wado soomaaliya ee la xiriirta een, ee la xiriirta wadahadalka siyaasadeed ee ku saabsan arrimaha siyaasadda dhaqaalaha constitutionka federalism eh, maxaa la yidhaahdaa eh, iyo amniga intaba marka to- eh, kulankii ugu horeeyey oo noociisa weeye eh, faa'iido badan ayuu dalka soomaaliya u leeyahay waxaana muuqatay maanta in eh, safiiradii yurub ay aada eh, fahamkoodii ku saabsanaa hawsha ka socota soomaaliya inuu aada u kordhay
wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka axmed ciise cawad ayuu kaasi ahaa faahfaahin ka bixinayay kulankii maanta ee wada qaatay ra wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre iyo in ka badan afar iyo toban safiir oo ku yeeshay kulanka magaalada caasimadda muqdisho qeybo dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowr saacadood kadib la wareegay gacan ku haynta degmada balcad ee shabeellaha dhexe waxaana xaaladda guud ee halkaasi caawa ay tahay mid degan habeenkii xali ahaye ee markii al-shabaab ay si rasmi ah ugu wareegay gacanta waxaan gacan ku haynta degmada balcada shabeellaha dhexe kadib markii laba jiho ay weerar uga soo qaadeen degmada balcada shabeellaha dhexe waxaana si rasmi ah ula wareegeen ah, saldhigga degmada iyo sidoo kale saldhigga degmada iyo degmada balcada shabeellaha dhexe ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmi ah ee ka dhasha dagaalka ka dhacay degmada balcada ee shabeellaha dhexe waxaana magaalada muqdisho ay u jirtaa soddon kilomitir habeen wanaagsan kusoo dhawaada xubintaad ku xiisaha badnida kalama
wadani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari musafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war anagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay
aryaadhaha kalamaanay dadkan iyo qabiil qabiilay isu dilaayaan kuwa kaloon qabiil ahaydna waa sii dilaayaan iyakina damiir male ay ku kala joogsadaan duqow kala celisana male marka anigoo dhan ciilan la darxumaysanaha beriga waxbaha ka murugoon dadku marka khilaafku ka bato oo ay waayaan wacyi wanaagsan lagu hogaamin waayo caqligaa ka luma waa islaayaan waxaysan u baahnayna waa qabtaan oday fiiro dheer iyo caaqil garasho foojigan fakarkii duqowda ee fidnada lagu dawayn jiray ma fayooba maantoo waa faaruq madaxi caqligeenna fiicnaa fasaxuu ku maqan yahay
warka eedaan fahmi haddii lakafaduuliye mar isfeera maanta farta farta laka jawaabe oo teeganta war xilligii farta laiskala hadlaya waa laiskala tagay xilligan t m qarax wadaa buglasku siinaya aryaa anigu tii amiya qarax kaalama hadlina dadkan iyo qabiil qabiilkiisu dilaya iyo odayaasha fiirsahayaan ka hadlaaye imaqla war yaa dagaalka xaraale siyaasad baa ku lamaan baa layidhi qabyaalad keliya maa war caqiidaaba la xiriirtee siyaasad keliya xitaa maa war dagaalka shabeellada dhexe naftarkiisa faraa u godanaa la yidhi arooya warkaan hayga dhex gelina haddad baranaa tihiinoo kuwa geedaha hoostoore isku dilaya xabad ma dhaantiine imaqla geed hoostiis waabaroonyaho waa lagu gambadaaye barxad cad baa la isku laaya adeerow maandhow aniga qof kale aad ii malayso waygu ajarantee adeerka miihiyeho dadkii hadday dagaalameen duqowdii misku daawehe dadkii hadday dagaalameen duqowdii misku daawehe haye war adeer oday wax kala celiya sooma dhowaan odayaashii siyaasiyiinay noqdeen xildhibaanada ayagaa soo xula war sheekh cali wajiis khayr allah siiye wuxuu yidhi dadka isdilaya waxay ka faa'iidayaan dagaalka abaar diin la'aan iyo walaal la'aan buu yidhi waa runtiisa horaa waxaa loo yidhi walaalihii colloobee ibliis geliyo caynaanka ee carun bilaash loo qubiyo dulinka caadaysta calaf koodlayeen meel kalea loo cawilayaaye cirka ummadda oo waxay dhaxlaan cara ilaaheeye wax allaa caynadaa muuqdo oy cimil wadaagaane iscafiya casaaraa jirtiyo shay cuquubo leh war intuu shiiku sheegay unbaad ku gabayda waxba kuma aadan darin mid kalaa ku darayoo wuxuu yidhi madaxdii dalkaay shacabkii ismari ayagana la mari ee yaad mateli ood maamushiin war lanki meeliyo andaran marhaba shacaraha maamulaayaan magac iyo dhulkay ku macaashayaan saasa masiliidahaareed war ra-iisul wasaare khayar xale khudbad kulul buu jeediyey yaa u soo karkarshay war wakhtigaa u karkariya naga dhegayso wuxuu yidhi isbeddelka socda haddii aad ka kululaateen waxaa ka daran midka soo socda adkaysi ayaana loo baahan yahay dadka soomaaliyeed waa inay u diyaargaroobaan mushaarka ciidankeenna markii hore waxaa dhiibi jiray imaaraadka maraykanka iyo dowlado kale balse haatan canshuurta qarankeenna ayaa laga dhiibaa ciidanka waa la siiyey mushaarkooda inta cabanaysana waa kuwa aan weli la diiwaangelin mana noo sinna askarta furinta ku jirta ee dhimanaysa iyo kuwa aan waxba qaban war ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi shaqo leexsan lama ogolo iyo askari adeerkiisda u joogo anigu waxaan dhihi lahaa gardarrooyinkaa farabatee geyshka lagu haayo haddii aan go'aan madaxdiyey maanta laga gaarin oo aan garaawshiyo la helin gobiga xaalkeeda gabalkee dhaxyo dowladnimo waa gabaabsaday ilaahu ha naga gabaawsiinin war dowladnimo wax lagu waayey lagu heli maayo isbarbaryaac aryaadhaha war ma haysiina wasiirka arrimaha gudaha cabdi sabriye qarafaanaa ka warramay wuxuuna yidhi federaalku dhibaato iyo isdhinax roorow nagu haayaa waana inaan samaysannaa sharci kale xadida awoodda maamul goboleedyada qabyaalada iyo fidnada isgarab yaacaysa ma hadda ad keenta qabyaalada sharci loo samaynaa aryaa wax qabyaalada weeyo qalbigeenna ka mayra qarafaan ma hayaa isagaa shir qabtee war ra-iisul wasaare khayar wuxuu yidhi maamul goboleedyada tababar ayaa loo furayaa tubaha qaranka ayaana la barayaa digtoonaba mid mida midda hore kow miyaa la dhaha dowladda federaalka ayada yaa tababaray horta war dowladda jabuuti waxay tidhi ciidanka soomaaliyaan tababaraynaa weliba waxaan baraynaa ay yidhahdeen sida qaraxyada looga hortago marka anugu waa yaabay habanna bartamo xumee yaab jabuuti baray sida qaraxyada looga hortago war oday fadhii labdan la fudud galeere war liyahow qarannimadaa bartay war taliyaha booliiska soomaaliya wuxuu yidhi waxaan dhacaya adduunka dhan ay ka dhacaan qof kastana waxaan u tababaraynaa inuu naftiisa ilaaliyo taliyaha milatariguba wuxuu yidhi aniga iyo taliyayaasha ciidamada iyo guddoomiyaha gobolka oo hal baabuur isla saaran aan qarax ku sigannay mugga feejignaan abni ma jirtou yidhi feejignaan abni inoo injirna runtiisu may baabuurkoo iskala aruuri intaas saraakiil eh war feejignaanta laga waayey taliyayaashii ciidanka yaa laga rabay awal war taliyaha milatarigu markuu sigtay miyuu ogaaday inaan feejignaan amni jirin arooda waxaa layidhi naftiis gabay naf kale ma kalkaalo war nin baaxaadkiisa wuxuu ku labalamay in hoteelkii labaatan sano ka hor ku arooseen ay dalxiis u tagaan kadibna xaaskii aa mashquulshay oo isagaa hoteelkii uga hormaray kadibna wuxuu damcay inuu xaaskiisii fariin u diro nambarkii baa inta ka qaldamay ayay fariintii waxay u dhacday naaginta ninkeedii geeriyooday aaskiisii ka soo laabatay markay fariinta aragtayna way suuxday fariintan waxay u qornayd xiriirtii waan sama tegey meesha aan joogana aad bay u qurxoon tahay maadaama aad jimcaha safar soo tahayna dhar badan ha soo qaadan kulayl ayaa jira arow yaadani noo jimaadhimadaasoo ka aaley war anugu waxaan la yaabana ismaaciil cumar geelle markuu xamar yimid wasiirkii arrimaha dibadda ee eritariya hargeysuu ka degey marka maxaa isku soo aadiyey war eritariya iyo jabuuti miyaanan khilaaf u dhexayn war yaa tartanka geeska afrika wey war madaxweyne farmaajo markii uu la kulmay abiy axmed iyo uhuru kenyaati imaaraadka waxay waceen muuse biixi war gadaasasamagordaasan gono gubitay guduroor iyo leere war abiy axmed maanta qadar waaday faham ma la socday war yaa dad bananaatiina nagu kala wada meeshaan
aryaadhaha qaylada naga joojiya dhegeysta qabyaalaada idin qaribte quraan miya idin qaba
aad iyo aad iyo mahadsanyihiin saxfada xunta kalamaan habeen wanaagsan aydan halkan ka leenahay raadiyo hacdaado ayaad degeysanaysaan ku soo dhawaad heesta biliga barnaamijka idin ballan qaaday heestaas oo ku looqeynaya saalax qaasim naaji leere anigoo basanbaas qaba waxaa gabagabada tahay barnaamijka caawa soo saaray la socodsiinayo xasan cumar axmed raham suxayfa iyo shabakasul ay farsamaynayeen intaas ayaan kusoo gabagabaynaya tan intaan barnaamijka dibdib ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh
Thank you. xidhaba tahay sida leeh baan jooga dhigantaada araggahan dhigantaada araggahan haddana waan kuwa taabay caday barashadaadii igu noqotay haddana waan kumaad